إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من
bismillaahi raxmaan araxiim fiid wanaagsan goor sheegtu waa toddobada fiidnimo dhegaystayaal kusoo dhowaada warka fiidnimo ee warbaahinta islaamiga ah elfurqaan qodobada caawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah muwasasada warbaahineedda alkataib ayaa goordhow baahisay xalqada saddexaad ee kelimaadkii laga jeediyey mucaskarka sheekh bashiir sheekh yuusuf maamulka dowladda itoobiya u qaabilsan dhulka soomaali galbeed ee ku jira gumaysiga xabashada ayaa tacadiyaad ku haya gaadileyda ka shaqaysata magaalada jigjiga ganacsadadii ku hanti beeshay suuqii dhowaan ku gubtay magaalada hargeysa ayaa bilaabay inay siiskood ay dib u bilaabaan ganacsiga kanaalka wararka alkataib ayaa baahiyey muuqaal ku saabsan weerar lagu qaaday isbaaro ciidamada dowladda federaalk u tiilay gudaha magaalada muqdisho munaasabad ka dhacday degmada buwa qable wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa beesha gaaljecel ku wareejisay saddex iyo toban neef oo geel ah kuwaasoo loogu talagalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ku jira furiimaha hore ee dagaalka doon kalluumaysi ayaa lagu afduubay meel u dhow xeebaha soomaaliya intaasi waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobadii ugu waaweynaa ee warka fiidnimo ee warbaahinta alfurqaan haatanna u diyaargaroobah iyagoo faahfaahsan
ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa habeennimo arbaca taariikhdii hijiriyada ay ku beegan tahay saddex iyo tobanka shacbaan kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada waafaqsan koob iyo tobanka februari laba kun shan iyo labaatanka markaana kusoo dhowaada warkii oo dhan muwasasada warbaahineedda alkataib ayaa goordhow baahisay xalqada saddexaad ee kelimaadkii laga jeediyey mucaskarka sheekh bashiir sheekh yuusuf
بسم الله الرحمن الرحيم
قدما قدما قدما قدما قدما قدما نمضي دوما قدما لا نرتد وراء أو تحن لنا همما قدما قدما قدما
muwasasada warbaahineedda alkataib kuna hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa goordhow baahisay qaybta saddexaad ee kelimaadkii laga jeediyey mucaskarka militariga sheekh bashiir sheekh yuusuf kaasoo ay ka filxeen ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab qaybtan ayaa waxaa ka soo muuqanaya nabadoono ogaasyo iyo abwaano kusoo biiray jihaadka bariga afrika kuwaasoo markii ugu horreysay ka soo muuqday kaamirada muwasasada warbaahineedda alkataib نجلي ليلا ساد وظلما قدما نمضي ننصر دينا شرعا أسمى بالسيف ولا يفتر في الله لنا عزما قدما قدما قدما قدما قدما قدما قدما نمضي لجهاد قوم الكفر الأوغاد من ملأوا الأرض فساد وبها عاثوا جرما قدما نمضي haddaba muuqaalkan faahfaahsan ee kelimaadka laga jeediyey goobta waxaad ku maqli doontaan allah iidankii barnaamijka ruuxa waraysyada ee soo gala sagaalka ma saddexda habeenimo ee caawa insha allah دوما قدما لا نرتد وراء أو تحن لنا همما قدما قدما قدما نمضي دوما قدما لا نرتد وراء أو تحن لنا همما قدما نمضي نعلي في الكون لنا علما عن أمتنا نجلي
maamulka dowladda itoobiya u qaabilsan dhulka soomaali galbeed ee ku jira gumaysiga xabashada ayaa tacdiyaad ku haya gaadiilayda ka shaqaysta magaalada jijiga faahfaahin ku aadan warkan waxaa la diyaara maxamed qaasim
maamulka dowladda itoobiya u qaabilsan dhulka soomaali galbeed ee ku jira gumaysiga ayaa tacadiyaad ku haya gaadiidleyda ka shaqaysata magaalada jigjiga iyagoo doonaya inay suuqa ka saaraan si loogu bedelo shirkad ay leeyihiin wasiiro ka tirsan maamulka jenaraal weyrax oo ah taliyaha ciidanka taraafikada ayaa weerar ku qaaday xarunta iskaashatada gaadiidleyda ka shaqaysata garoonka diyaaradaha ee wiilwaal ee magaalada jigjiga wuxuuna jirdil u geystay gaadiidleyda isagoo ku dirqanaya inay ka guraan goobta ay degan yihiin ninkan awoodda ciidanka wata ayaa waxaa soo adeegsaday shirkad doonaysa inay la wareegto shaqada garoonka iyo isku socodka magaalada iyo garoonka iyagoo doonaya in meesha laga saaro iskaashatada gaadiidka takaasida yaryar maxamed axmed cabdiraxmaan guddoomiyaha iskaashatada gaadiidleyda ka shaqaysata garoonka diyaaradaha wiilwaal ee magaalada jigjiga ayaa ka warbixiyey dhibaatooyinka loo geystay iyo xaaladdu sida ay tahay waxaa dhacday anagoo si nabada oo nabadgelyaha iskaga shaqaysanayna ayaa waxaa dhacday ninkan madaxa taraafikada ee weyrax laydhaa ayaa isagoo ciidan wata iyo taraafikadiisii wata ayuu noo yimid markaa waan meesha anigu dib baan xagga damaanyaer taagnaa uu noo yimid wuxuu yidhi aw guddoomiyihii waanu yimid wuxuu igu yidhi meeshan ka guura markaasaan waxaan ku idhi xaggeenu guurnaa markaasuu yidhi aniga waxba igama gelin meeshaa doonto u guur meeshaa doonto teg ka guur meeshan sidoo kale wuxuu ka waramay tacdiyaadka loo geystay gaadiidleyda si gaar ah asiga guddoomiyaha ah iyo dhibaatada ciidanka soo weeraray oo kala kulmay ciidan baa nagu hareeraysnaa noo hanjabayey weliba oo dhankan iyo dhankan igala hadlaya aniga cid aan isaga markaan u jawaababa way ii hanjabayeen iyaguna iyagoo leh war war korneelka hadalkiisa maqal waryaa war diinta aabbaa iyagoo ile iyagoo diinta aabbaha igu leh weliba yar qori watay oo ciidankiisa istaafka gaarka ah ayaa ii hanjabayey wuxuu kaloo sheegay ujeeddada ka dambeysa weerarka lagu soo qaaday haa aniga anigu ahaa qofkii ugu gacanta ugu horreeyey oo u gacan qaado feer buu faruurtaygaga dhuftay marka ilig baa hadda inuu idhaqaaqsan yahay aan u malaynayaa ilig baa aad ii xanuunaya dabaysha xitaa waa idhibaysaa marka waxa weeyaan qofkii ugu horreeyey anigu ahaa uu feer gig igaga siiyey markiiba ay ciidankii kalena hareeraha iga mareen isku shaqa ma nihin annagu iskaashataan nahay dad masaakiin oo isku tegay oo iskaashata aan nahay oo beriiskooda ridanaya iyaguna waa shirkad waa niman taajiriina iskale walow lagu xamanayo in laga leeyahay wasiirada madaxtooyada iyo cid walba ay leedahay lagu xamanayo in xogteedii hayno oo baabuur ay leeyihiin aan caddaynteedii hayno waxa weeyaan iyagu waxay leeyihin goob ay ka baxaan nidaamiyeenna maaha iskaashato iyo shirkad inay meel wada istaagaan tanna imika waxay leeyihiin inay xoog nagaga saaraan bay noo ayay noo adeegsan muddooyinkii dambe waxaa aada u soo badanayay dhibaatooyinka kala duwan oo ciidanka itoobiya iyo maleeshaadka daacadda u ah iyo booliska ay ka geysanayaan deegaano iyo degmooyin ka tirsan dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga dowladda xabashida itoobiya
ganacsatadii ku hantibeeshay suuqii dhowaan ku gubtay magaalada hargeysa ayaa bilaabay inay siiskooda dib u bilaabaan ganacsiga maxamed muudey axmed abuu muslim ayaa faahfaahin ku aadan warkan inoo qaada dhigaya
tan iyo wixii ka dambeeyey dabkii dhowaan ka kacay suuqa gobonnimo ee magaalada hargeysa waxa ay qaar ka mid ah ganacsatadu bilaabeen in ay bilaabaan ganacsigii hore ganacsatadani ayaa mar kale dib u bilaabay ganacsigoodii hore dabka uu waxyeelo u geystay hadda ayay bilaabeen in ay ka ganacsadaan deligyada ka soo go'a dalka shaqadoodana oo iminkana ay kor ugu qaadayaan waa kuwan qaar ka mid ah haweenka oo dib u bilaabay ganacsiga kuwaas oo bilaabay deligyada dalka iyo waxyaabo kale ganacsatada halkanbona halkanbon meheradkuhaysta maqaaxiya waatan imika maqaaxidayda aad aragteen xaaladayadana waad la socotaan ganacsigayagii dub baan u furanno anigu shan iyo toban sanaan deganaa ha shan iyo toban sanaan deganaa carruur yar baan haystaa baasha asmada laydhaa baan leeyahay ilimka laba cisho maanta ku saddex cisho dub baan u furtay weelkii baan soo iibsaday xalimo muuse faarax halkan hooyointa ay hortaalaan iibinayey gallayda iyo intaasaan hooyo iibinayey halkan dambana intan in leeg oo beri oon iibsaday qoladii lahayd ka kacday ayay hayd oo bakhaari ah oo dadna wax dhiganayeen aniguna waxallo waxaan hayoo dhanan ku tuulayey markaa hooyo waa ilaahay mahadii ilaahay intan ii saaray intii kalena ummaddumaan la qabaa ilaahayba hooyo mahadle waxbana ula waayi maayo ganacsatadani maamulka somalilan ay ka cabanayaan isaga oona dhibka ku dhacay ganacsatada uusan waxba aanu ka qabanin waxyeelada ka soo gaartay dabkii khilaaf ayaa soo kala dhexgalay maamulka s c khaatumo kaasoo salka ku haya arrimaha xukunka waa kan cali aadan xasan
khilaaf xooggan oo soo kala dhexgalay hogaanka sare ee maamulka s a c khaatamo kaas oo salka ku haya arrimaha dastuurka madaxweynaha maamulka s a c khaatamo cabdiraxmaan firdhiye ayaa doonaya in la qoro dastuur cusub uu ku shaqeeyo maamulkiisa taas uu ku macneeyey in laga maarmaan u tahay xasiloonida iyo horumarka dowladnimada ee s a c khaatamo wuxuu xusay in dastuurka cusub uu caddayn doono awoodda hay-adaha maamulka sidoo xukuumadda baarlamaanka iyo garsoorka si loogu fogaado isqabqabsi mar kale dib u dhiga horumarka maamulka golaha baarlamanka waxaa hor yaallay hindise xeer dhisidda guddida diyaarinta dastuurka nasiib darro waxaa dhacday in guddoomiyaha baarlamanku mudane jaamac yaasiin warsame uu hor istaagay ku sameeyey hindise sharciyeedka la meel marinayo isaga oo dhowr xildhibaan isaga iyo dhowr xildhibaan golaha ka mid ah hase yeeshee qorshahan waxaa si gaar ah uga hor yimid guddoomiyaha baarlamaanka maamulka jaamac yaasiin warsame oo ku dooday in aan dastuur cusub la qori karin iyada oo aanan loo marin waddo sharci ah guddoomiyaha baarlamaanka ayaa sheegay in wax kabeddelka ama qorista dastuurka cusub ay tahay arrin u baahan wadatasha qoto dheer ayna lagama maarmaan tahay in lagu saleeyo sharciga iyo nidaamka jira guddoomiye ahaan anigoo tixgelinaya kana jawaabaya mooshinkaas soo gaadhay xafiiska guddoonka waxaan idinku wargelinaynaa ka soo tala bixinta sharcinimada iyo sharci la-aanta mooshinkan inaan u gudbinayno hay-adaha ay khusayso waana mahadsantihiin xiisadda arrintan ka dhalatay ayaa si weyn ugu dhex curutay baarlamaanka s a c khaatumo iyada oo kalfadhigii baarlamaanka ee shalay uu noqday mid lagu kala qaybsamay kulankaas oo la filayey in lagu gorfayo arrimaha dastuurka ayaa hareeyey buuq iyo sawaxan waxaana xildhibaanada kasoo horjeeda qorshaha madaxweynaha iyo kuwa taageersan ay edeymo kulu isku mariyeen hawada xaaladda cakiran ee ka dhalatay khilaafkan ayaa laga cabsi qabaa inay saameyn ku yeelato maamulka iyadoo ay jiraan warar sheegaya in dhinacyadu ay wadaan kulamo gaargaar ah siyaasadda s a c khaatumo ayaa qabta in la gaaray xilligii ay hoggaanku u midoobi lahaayeen danta guud waxaana la sugayaa sida uu xaalka noqon doono maalmaha soo socda iyo tallaabada ay qaadi doonaan labada dhinac ee isku haya dastuurka
kanaalka wararka alkataib ayaa baahiyey muuqaal ku saabsan weerar lagu qaaday isbaaro ciidamada dowladda federaalk u tiilay gudaha magaalada muqdisho janaalka wararka alkataib al akhbaariyaha ayaa soo saaray filim kooban oo xiiso badan kaasoo lagu soo bandhigayo weerar habeen dheelmad ah oo cutubyo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen isbaaro bulshada lagu dhibaataynaya oo ku taala deegaanka buurta cali golay ee degmada dharkeenley ee magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ciidamadan oo weerarka lagu kadiyay ayna hurdaayeen sida muuqata ayaa mar qura garneelada garbaha laga gano dushooda ka bilaabanaya intaa kadib waxaa isqabsanaya daryanka rasaasta noocyadada kala duwan ciidamadan oo aad moodo dad guryahooda jooga goobaha ay hurdayaan awgeed waxay noqdeen hal dhuma iyo hal dhaan raacay qaarkoodna iyagoo aan ka soo bixin siyaaradii iyo joodaerayaasha ayaa haleeshay rasaasta ciidamada mujaahidiinta kadib markii ay qorayaasha la dul istaageen dagaalyahanada al-shabaab ee weerarka soo qaaday waxyaabaha ku soo jiidanaya aad arkayso waxaa ka mid ah ciidamada mujaahidiinta oo dhaawactiraya qaar ka mid a meydadka askarta dowladda federaalka oo la bilqay halkii la isku fara saaray qaybaha dambe ee filimka cusub ee uu soo saaray janaalka wararkeelka taib al akhbaariya waxaad ku arkaysaa khanaayimka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka soo furteen ciidamada dowladda federaalka waxaana ka mid ah qori eka 47 ah iyo agabyo kale
والكذب هل من مزيد فالأيام سانحة فتنزف الدم أمريكا من الركب ذوقوا العذاب جنود الشرك لست
muuqaalkan uu baahiyey kanaalka wararkeelka taib al akhbaariya ayaa waxaa dhabarjab iyo fadeexad ku ah dowladda federaalka laamaheeda kala duwan maadaama ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ay har iyo habeen ka dagaalamayaan gudaha magaalada muqdisho gaar ahaan degmooyinka ku yaala gudaha magaalada caasimadda ah ee muqdisho halkaas oo intii ciidamada xarakada al-shabaab tagaan ay tooganayaan qaar ka mid a ciidamada dowladda federaalka oo dhigtay jidgooyooyin ay ku baadayaan dadka shacabka ah sida gaadiidka iyo dadka socotada ah
الأصنام والحطم الله أكبر حط حط دولة الصنم يا قد جهنم للأصنام والحطب
munaasabad ka dhacday degmada bu'a qable ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa beesha gaarjecel ku wareejisay saddex iyo toban neef oo geel ah kuwaasoo loogu talagalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ku jira furimaha hore ee dagaalka farxaan cali cabdulaahi ayaa faahfaahin ku aadan warkan la diyaaraa
munaasabad ka dhacday degmada buuqa qable ee wilaayada hiiraan ayay beesha gaaljecel ku wareejisay saddex iyo toban neef geel oo hadiyad ah taasi oo ay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan furunta hore ee deegaanka beerayabal duleedka degmada buula burde ee bariga wilaayada hiiraan odayaasha beesha gaaljecel ayaa saddex iyo tobanka neef ee geela ah ku wareejiyey ugaaska beesha gaaljecel ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaas maxamed iyagoona u wakiishay ugaaska in hadiyadda geela ah ee ay beeshu yaboohday ka gaarsiiyo ciidanka mujaahidiinta ee ku sugan furunta beerayabal waxaan wareejinaynaa annagoo ah odayaasha beesha gaaljecel geel saddex iyo toban neef ah oo uu taragelnay mujaahidiinta furmaha ku jilib xiran oo ilaahay kitaabkiisa difaacay inaan ku wareejinna waxaan ku wareejinaynaa ogaaskayna ogaas xuseen ogaas cabdulaahi ogaas maxamed asigane waxaas ku sii wareeji doonaa walaalaha furmaha joogo cadowga ilaahay oo kitaabka ilaahay la dagaalamaa ina lagu jibi ayaan soo aruurinay walaalaha oo cadowga hortaagan garabkiinaan nahay cadowga la xisaabtama
geela dhabarkayga taagan oon u wadno maxaan ku idhaahdaa mujaahidiinta furunta ribaadka ugu jirto maciigiinnaa nahay geelaan aad arkaysiin geel boqol ahaa soo daba joogo degdegna waxaa idinku soo gaaraaya geel boqolleh ribaadka ad ugu talagalnay ayaa soo daba joogo waxay intaa ku dareen inay beri ka yihiin shisheeyaha ku soo duulay dalka iyo cid walba u soo wehelisa la dagaalanka shareecada islaamka ciddii gaalo wadda heshiis lama ihin muddo laba iyo toban sano ka hor aan beeco galnay beecadaasaan ku galnay show allaahu akbar gaal jecel gabarhtiisa iyo wiilkiisa iyo odagiisa iyo culammadiisa iyo caamadiisa diinay qaateen waxaan la hadlayaa ninka la yidhaha cali jeyte afkiisa maalin walba wuxuu leeyahay qorraxsinkaan u socdaa qorraxsin haddaad imaadda cali jeytow hataa wax ku duugala arki maha bakhtigaada ku uraa afkaada damba haddaad qorraxsin tiraahdo meeshaad ku hoytaan kuugu imaanaynaa iyagoona dareenkooda ku cabbiray sida tan wax maraykan soo maharsadoos milaf u soo yeedhay magangaayna laga heli mahaay iimeel la joogaayna miinku been ku mari maayo allane mowlahey waaya waa mujaahid waa mujaahid magacaayna waa mujaahid mugdi maali maagaroone magacaayna waa mujaahid mugdi maali maagaroone magacaayna waa mujaahid mugdi maali maagaroone magacaayna waa mujaahid ugaaska guud ee beesha gaaljecel ugaas xuseen ugaas cabdulaahi oo munaasabadda qayb ka ahaa ayaa ugu horrayn askarta ku sugan furunta hore ee deegaanka beerayabaal ugu hambaliyeeyey guusha allah uu siiyey iyo sida ay u xasuuqeen ciidamada dowladda federaalka isagoona ballan qaaday in saddex iyo tobanka neef ee uu kala wareegay beesha gaaljecel uu gaarsiinayo ciidamada mujaahidiinta ee ku jilba xihan beerayabaal beesha gaaljecelna ugu baaqay inay hubka la soo baxdo islamarkaana ay garab istaagto mujaahidiinta ka dagaalamaya bariga hiiraan waxaan halkan hambalyo iyo bogaadin ugu dirayaa dhammaan mujaahidiinta khaas ahaan ragga mujaahidiinta ahaa ee qadiiddaas maaragtay ilaahay tabaaraka wataala u qadaray furunta tegey cadow alla tabaaraka watacaala baabi'iyey maantaan ugu dambaysay goobahoodii la wareegay dhabarka u saaray waan u mahadcelinaynaa waan u hambalyaynaynaa waxay noo tahay farxad iyo maaragtay waxweyn khaas ahaan reer hiiraan ee halkan waxaa ka muuqdo waad arkaysaan waa geel saddex iyo toban neef ah ay ugu wareejiyeen nabadoonnada iyo noqobada beesha gaaljecel reer hiiraan akhyaarteedii waxaan leenahay waa idinkala wareegay jazaakum allahu khayran waxaanu ku wareejin doonaa insha allah hadduu ilaah yidhaahdo raggii jeyshka ahaa ama ciidankii furmaha joogay inaan u geeyo oo aan gacantooda geliyo insha allahu tacaala ugu ballan wuxuu hordhac u yahay geel badan oo soo socda insha allahu tacaala dhammaystirkii insha allahu tacaala inta dhinneedna waa laydinka rabaa sida u dhaqsiyaha badan insha allah hadduu ilaah yidhaahdo waa idinka fadhiya soo dhammaystiro ayaan leeyahay beelaha dega gobollada ay maamulaan shabaabulmujaahidiin ayaa waxaa si dardar leh uga socda hardan ay qabaa'ilada uga qayb qaadanayaan halganka jihaad ee ka socda soomaaliya iyo guud ahaan bariga afrika warkaan dhegaystayaal fiidnimadan waxaad kala socotaan warbaahinta islaamiga alfurqaan doon kalluumaysi ayaa lagu afduubtay meel u dhow xeebaha soomaaliya doontan kalluumaysi oo laga leeyahay dalka yemen ayaa waxaa lagu afduubtay meel u dhow xeebaha soomaaliya taasoo ka baxday magaalada ayle ka tirsan gobolka nugaal ee uu kaarimiyo maamulka la baxay puntland howlgalka ciidamada badda yurub ee mandiqada loogu yiro bariga dhexe ayaa shaaca ka qaaday inay wadaan baaritaano ku aadan afduubkan ay sameeyeen burcadan loogu shakiisan yahay inay yihiin soomaali wixii faahfaahin dheeraad ahna ay dib ka soo gudbin doonaan siday warka u dhigeen shirkadda amniga badda ee ingiriiska ee lagu magacaabo emberi ayaa dhankeeda waxay shaaca ka qaaday in weerarka uu sabay in la xado saddex duumood oo yaryar oo ay ku rakiban yihiin matoorada duumaha loogu talagalay kuwaas oo ah nooca aadka u dheereeya si kastaba haatee waxaa xeebaha dalkeena soomaaliya isgarab orda duumo iyo maraakiib aad u far badan kuwaasoo si sharci daro ah ku xaalufinaya khayraadka badda soomaaliya ayna leeyihiin dowlado kala duwan oo kala jinsiyad iyo kala midib ah madaxweynaha dowladda federaalka ninka lagu magacaabo xasan sheekh maxamuud ayaa horey u sheegay in badda soomaaliya ay joogaan wax ka badan kun markab kuwaasoo aysan wax faa'iidaah u soo hoyin shacabka soomaaliya sida uu hadalka u dhigay xasan sheekh maxamuud dalka soomaaliya oo ay duulaan gardaroha ku joogaan dowlado fara badan ayaa waxa uu la kulmayaa hagaardaamooyin kala duwan oo dhan weliba ah kuwaas oo loo maleegayo bulshada soomaaliyeed warkay dhegaystayaal fiidnimadan arbaacada aad kala socoteen warbaahinta salambiga alfurqaan caawa waynaga intaa